بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا تلا wuxuu noo joogay waksirhu ida اtasala bicaynin ictalla waxaan ka bilaabaynaa wajcal qabla alaakhiri fi lmudiyi kasran wa fatxan fii siwaahu tala meeshan wuxuu uga hadlaa xarakada qabla aakhirka ficilka loo bineeyey majhuulka ah shalay waxaan soo marnayna waxay ahaayeen xarakada awalka xarafka u horeeya ficilka mabni lilmafcuulka ah ama mabni lilmajhuulka ah xarakada awalkiisa wuxuu noo soo sheegay in la godaa marka laga reebo ficilka hulaasiga ah ee maadiga ah ee muctallul caynka ah isaga wuxuu yidhi waa la kasrinaa hadda meeshan wuxuu uga hadlaa xarakada qabla aakhirka wuxuu ku yidhi wajcal yeel kasran kasra yeel qabla alaakhiri midka u dambeeya hortiis kasra yeel filmudiyi filmaadi maadiga dhexdiisana kasrahaas yeel wa fatxan fatxayeel fii siwaahu siwaalmaadi maadiga wixii ka soo haray dhexdiisana fatxayeel siwahaasoo talaa raacay hu maadiga raacay wajcal niyow yeel kasran kasrayeel hoos dhig waxaad yeeshaa qabla alaakhiri meesha u dambaysaa kan ka horeeya xarafka ka horeeya kasra dhig filmudiyi filmaadi maadiga dhexdiisana dhig wa fatxan wajcal yeel qabla alaakhiri qabla aakhirka fatxan fatxayeel fii siwaahu siwaalmudiyi maadiga wixii ka soo haray dhexdiisa qabla aakhirkiisa fatxadhiguu ku yidhi siwahaasoo talaan raacay hu maadiga raacay wuxuu ku leeyahay ficilka maadiga ah xarafka u dambeeya kan ka horeeya waa kasrine ficilka laga hadlaana waa ficilkee maadiga hadduu maadi yahay qabla aakhirka kasraa dhige ama hulaasi ha ahaado ama rubaaci ha ahaado ama khumaasi ha ahaado ama sudaasi ha ahaado ama mujarad ha ahaado ama masiid ha ahaado wuxuu doona ha ahaadee mar hadduu ficilku maadi yahay mabni lilmajhuulna uu yahay xarakada qabla aakhirku waa kasro hulaasiga waxaa leedahay ukila kutiba quri'a xarakada qabla aakhirku waa kasro quri'a markaan leenahay yaa aakhir ah hamzada qabla aakhirna yaa ah ra-da waana kasrisan tahay ukhrija yaa aakhir ah jiimka qabla aakhirna yaa ah way kasrisan tahay tucullima qabla aakhir yaa ah laamka miimka waa aakhir qabla aakhir laakiin yaa ah laamka ustukfira yaa aakhir ah ra'da qabla aakhirna yaa ah fa'da wajcal yeel kasran kasro yeel qabla alaakhiri qabla aakhirka yeel filmudiyi maadiga dhexdiisa yeel maxaa kuu soo haray mudaaricii amarkii aaway amarka mabni lilmajhuul ma noqdo asagu waxaa la hayaa waa maadi mudaaric keliya mudaaricina wuxuu ku yidhi wa fatxan fatxayeel fii siwaahu siwaalmaadi maadiga wixii ka soo haray qabla aakhirkiisa fatxadhiguu ku yidhi maadi wixii ka soo haray hadalkaas keliya hadduu ku ekaysan lahaa maadi wax badanaa ka soo haray laakiin wuxuu ku yidhi siwaahu maadiga wixii ka soo haray siwahaasoo talaahu maadiga raacay oo maadiga daba jooga oo maadiga ku xiga afcaasha marka la tasriifina maadigayaa daba joogo ku xiga mudaarica in uula joodo marka wuxuu kaaga tilmaamay talaahu talaahu macno dare meesha uma joogto wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo xarakada qabla aakhirka ee mudaarica mabni lilmajhuulka waa fatxo waxaa leedahay yuktabu waxa aakhira waa ba'da qabla aakhirna yaa ah taada yukramu waxa aakhirka waa miimka qabla aakhirna yaa ah ra'da yustagfaru fa'da qabla aakhira wayna fatxisan tahay yuntalaqu waxa qabla aakhirka waa laamta wayna fatxisan tahay intaas wuxuu uga soo baxay xarakadii qabla aakhirka ثالثdي hمز وsل ضم mعه وmع tاaء المضاaوعة ضمم tilwhا بwilا وmا لفا نحو baa cجعل لثالث نحو اkhtاaر وانqاadka اkhتير الذي fضلا ضمa niyahow god ثالثdي hمزi وsل hمزi وsل mid u saaxiib ah xarafkiisa saddexaad god machu mac hمزi الوsل hمزulwasliga maciisa la god duma niyahow god haalihadii hamzi waslin hamzi waslin mid u saaxiib ah xarafkiisa saddexaad god machu maca hamzi waslina la god wuxuu ku leeyahay meeshaan wuxuu rabaa inuu uga hadlo xarakada xarafka saddexaad ama xarafka labaad ficilka mabni lilmajhuulka ah haddii ficilka maadi uu yahay mabduu'an bihamzati waslin xarafka koobaad waa la godaa in la godaana awalkan kusoo marnay oo xaggeen kusoo marnay in tusnid ilficla lilmafcuuli faati bihi madmuuma lawali meeshaas wuxuu kaaga soo sheegay ficilkan hamse wasliga ku bilowda hamsadiisa in la godaa hamsadaas godkeeda waxaa raacidahu ku leeyahay xarafka saddexaad godkiisa duma god haalitha dii hamzi waslin hamsi wasli mid u saaxiib ah xarafkiisa saddexaad god machu maca hamsilwasli hamsiwasliga maciisa la god hamsiwasliga in la godaan horaa usoo martay godkaas waxaa raacidahu ku leeyahay xarafka saddexaad godidiisa waxaa laga hadlaana waa ficilkee maadiga mise mudaarica ficilka maadiga ah ee hamsiwasliga ku bilowda mudaaric laga hadli maayo ilaa mudaaric hamsiwasli kuma bilowda asagu maxaa leedahay haddaba iqtaraba wuxuu ku bilowda hamsi wasli soo ma aha awalka waan godaynaa awalkana waxaan la godaynaa xarafka saddexaad hamsi wasligu waa xarafka koobaad qaafkuna waa kan labaad ta'du waa kan saddexaad soo ma aha ta'da god maxaa leedahay uqturiba uqturiba istakraja hamsi wasligu ku bilowdaa soo ma aha hamsada waan godaynaa xarafka saddexaadna sow ta'da ma aha ta'da god ayadana maxaa leedahay ustukhrija indalaqa maxaa leedahay untuliqa inqalaba maxaa leeyahay unquliba intaas waa wixii hamsi wasli ku bilowda haddana wuxuu rabaa inuu ku hadlo afcaasha ku bilaabata taa-ulmasiidka ah wadmum niyahow god mac taa'i lmudaawacati taa-ulmudaawacada waxaad la godaa tilwahaa taaliiha midda ayada ku xigta biwilan xariirna ugu xigta la goduu ku yidhi wadmum niyahow god mac taa'i lmudaawacati mudaawacada ta'deeda waxaad la godaa tilwahaa taaliiha midda ayada ku xigta biwilan xariirna ugu xigta wuxuu ku leeyahay ficilka hadduu ku bilowdo ta' dheeraad ah waa meesha uu ku leeyahay taa-ulmudaawacati ta'daas dheeraadka ah in la godaa horaan usoo marnay xaggeen kusoo marnay in tusnid ilficla lilmafcuuli faati bihi madmuuma lawali haddii uu ahaa takaafala ta'da in la godaa meeshaasaan kusoo marnay wuxuu ku leeyahay ta'daas waxaa la godee midda ayada ku xigta oo xiriir ugu xigta min gayri faasilin oo waxba aysan u dhaxaynin ilaan midda ku xigta haddii la yidhaahdo fa'du waa ku xigtaa laamtu waa ku xigtaa takaafala fa'deedu miyaysan ta'da ku xigin ma ku xigtaa mise kuma xigto waa ku xigtaa laakiin biwilan may ugu xigtaa maya maxaa la rabaa haddaba ta'da xarafka ku xiga oo ku dhegan oo waxba aysan u dhaxaynin xarafkaas waa kee takaafala ta'da yaa ku xiga biwilan qooyinka la goduu ku leeyahay maxaa leedahay markaas tuquufila qooyinkii marka la godo oo ah xarafkii taa-ulmudaawacada ku xigay aliftii ka dambeyday waxay isu bedeleen waaw ilaan ma joogi karto haddii fatxa aysan ka horreynin xarakada ka horreyda haddii damo ay noqoto waaway isu bedeleen kasro hadday noqotona ya biwilan marka bilaash ma aha ee wuxuu ku leeyahay ta'da xarafka ku xiga oo aan wax kale aysan u dhaxaynin taa-ulmudaawacada la goto taa-ulmudaawacadana wuxuu la jeedaa ta'da masiidada ah ta'da masiidada ahna afcaasha khumaasiga ah qeyb ka mida inay ku bilaabato waa soo marnay haddaba mudaawaco muxuu u leeyahay taada ku jirta tacallama ama tadaxraja ama tanaawala ah waxay faa'iideydaa mudaawaco waxay faa'iideydaa mudaawaco inkastoo zaa'id ay tahay laakiin haddana macaanideeda waxaa ka mid ah almudaawaca mudaawacadana waxaa loola jeedaa qofka inuu shay damco inuu sameeyo shaygii siduu rabay hadduu u noqday shaygaasi wuu ateecay faqad ataacahu shaygaas marka waxaa la yidhahdaa mudaawic tusaale ahaan qof baa waxaa rabtaa inaad wax barto inuu waxbariddii kaa qaatana way dhici kartaa inuusan kaa qaadanna way dhici kartaa waxbariddii haddii uu kaa qaato oo uu waxbarto markaas waa mudaawic soo ma aha markaas waxaad leedahay callamtuhu fatacallama fatacallama marka waa maxay wuu bartay waxbariddii waa iga yeelay ficilkan marka tacallama ah oo ta'da masiidada ku bilowda muxuu faa'iideeyey mudaawaco ficilkaana marka waxaa la yidhahaa mudaawic tacallama haddabayay mudaawic u noqotay callama yaa mudaawici haddaba waxa mudaawica ah waa callamtuhu mafcuulu bihigii ku jiray oo fatacallamana faacilka ku ah oo waxaad leedahay callamtu muxammadan moxamed hadda mafcuul bihi soo ma aha moxamed waxbaan baray waan xawilay inaan wax baro waa isku dayey inuu bartana way dhici kartaa inuusan barana way dhici kartaa haddii marka uu kaa qaato oo waxbaridii uu kaa yeelo markaas mudaawicuu noqonaa markaas waxaa leedahay fatacallama fatacallama faacilkeedii ah waayo moxamed damiirka oo huwa ah oo moxamed u laabanaa asagaa mudaawic ah laakiin nuxaaddu waxay u yaqaanaan faacilkaas mudaawica ah ficilka uu ku jiraa waxaa la yidhaahdaa mudaawic ama mudaawaco marka tacallama waxaan leenahay ta'deedu waxay faa'iideyday mudaawaco waxaan miihaalna waxay tacallama soo ma aha tafaacalana waa la mid naawaltuhu alkitaaba kitaabkii baan u dhiibay fatanaawala isaguna wuu laaco wuu soo qaatay hadduusan kaa qaadan mudaawic miya markaas maya haddaba tafaacala yay mudaawic u noqotay faacala naawaltuhu lkitaaba fatanaawala tafaclana waa la mid waxaa leedahay daxrajtu lxajara dhagixii waan dildiliyey waan dhaadhiciyey fatadaxraja fatadaxraja marka waa mudaawaco wuu dhaadhacay yuu mudaawicu noqday faclala ilaan daxraja waa faclale mar kasta laakiin mudaawaca ma faa'iideeyaane sida qaalibka ahi mudaawaca faa'iideeyaan oo maraysan mudaawaca faa'iideynin baa jirta ta'dan laakiin sida qaalibka bacdamaa mudaawaca ay faa'iideyd uu wuxuu ku yidhi maca taa'i lmudaawacati ta'dii masiidkeed unbuuna ka wadaa ziyaado way tahay waxaana soo sheegnay ziyaadada xuruuftu inay u qeybsanto laba qaybood mar xarafku macno uu faa'iideeyo iyo maruusan macno faa'iideynin oo loo yaqaano ziyaadatun lililxaaq hadda ta'dan ziyaadadeed waa limacnan maxay faa'iideyday mudaawacay faa'iideyday marka ta masiida haddii lagu yihahdo waa sax waa zaa'id mudaawaca haddii lagu yidhahdana waa sax ileen ziyaadadeedu waa limacnan wadalika almudaawaca wamaa lifaa naxwi baacajcal lihaaliثi naxwi اkhtaara wanqaadaka khtiira aladii fadulaa wajcalnii how yeel lihaaliثi naxwi khtaara wuu doortay wanqaada wuu hoggaansamay iyo wixii la mid ah haalidkiisa xarafkiisa saddexaad waxaad u yeeshaa maa wixii xugunkii lifaa naxwi baaca baaca wixii la mid ah fa'deeda u sugnaaday si yuu ku yidhi ikhtaara iyo inqaada iyo wixii la mida haalidkooda wadaalika kakhtiira aladii kii baa la doortay fadulaa fadliga lahaa wajcal yeel lihaalithi naxwi ikhtaara wanqaada wuu doortay wuu hoggaansamay iyo wixii la mid ah xarafkooda saddexaad u yeel oo sii maa xugunkii lifaa naxwi baaca baaca wixii lamida fa'deeda u sugnaaday wadaalika kakhtiira aladii kii baa la doortay fadulaa fadliga lahaa waxaan hore u soo marnay baaca iyo wixii la mid ah fa'dooda in la kasrinaa horaan u soo marnay wuxuu ku leeyahay xugunkaas baaca iyo wixii la mid ah fa'deeda aa siiday oo kasraha ah waxaa siidaa ikhtaara iyo inqaada iyo wixii lamid ah xarafkooda saddexaad baaca fa'deeda kasraan siinay markii aan ka dhigaynay mabni lilmajhuul oo maxaan dhehaynay biica qaalana sidoo kale kasraan siinay maxaan dhehaynay qiila kasrahaas aad fa'da baaca iyo qiila aa siiday iyo wixii lamid ah waxaa siine ikhtaara iyo inqaada wixii la mid ah xarafkooda saddexaad ikhtaara marka waxay ka taagan tahay iftacala oo muctalul cayn ah inqaadana waxay ka taagan tahay infacala oo muctalul cayn ah ogow labadooda keliya lama rabo labadooda keliya inaan la rabinna mu'alifku laftigiisa ama naadimku waa kuu ishaaray xaggee kaaga ishaaray naxwi ikhtaara wanqaada wixii lamiduhu ku yidhi xaggee kala mid yihiin inuu ikhtaaro la mid yahay oo iftacala uu yahay muctalul cayna sida ikhtaaraba sida ay u tahay ilaan ikhtaara asalkeedii ikhtayara ay ahayde inqaadana see kula mid yahay inuu infacalo yahay oo muctalul cayna ilaan inqaada markiisii hore inqawada ayuu ahaa mabni lilmajhuul marka aan ka dhigayno ikhtaara waa inaad ogaato inuu yahay ficil khumaasi ah oo hamsu wasli ku bilowda waxaana soo marnay ficilka hamsu wasli ku bilowda awalkiisa iyo haalidkiisa in la godaa haddaba waxaad tidhaahdaa ikhtayara ayuu awal asalkiisii hore uu ahaaye ukhtuyira ukhtuyira ukturiba ayuu la mid yahay hamsu wasligiina waa godnay haalidkiina waa la godnay xarafkan saddexaad oo haalidka ah oo ta'da ah oo aan godnay waxaa ka dambeeya ya maksuuro ah oo ya-daa maxaa loo kasriyey yaa yaqaana haye ya ee ficil maadi way qabla akhirka hala kasriya haddaan soo marnay haddaba waxaa leeyahay fastudqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablaha dama waxaa culays uu ka yimid kasro xarfu cillo saaran oo damo ay ka horeydo hiqalkaas marka waa in laga takhalluso see looga takhallusi karaa luqada fusxada ah waa in damada la tuuro kasradana booskeeda la geeyo ukhtuyira soo ma ahayn ta'da maxaa saaran damo damadaas iska tuur kasrada naqli ta'da saar meeshii kasradaa ka soo naqliday oo ya-da ah maxay noqonaya markaas saakina ku dhawaaq markaas xarafkii saddexaad oo ta'da ah sooma aadan kasrin xarafka saddexaad xarakadiisa iyo hamsada oo awalka ah xarakadeeda waa isla socdaan haalidkii sooma aadan kasrin waana kasradii a ka soo naqliday ogow ya-dee ayaa haalidka saartay oo ta'da ah haalidkii markuu maksuur noqday hamsaduna ayadana maksuuray noqoneen ku dhawaaq markaas ikhtira aa leedahay hamsada ayadoo godan ku dhawaaqi maysid waa inaad maksuuro ka dhigto ikhtira fulaanun hebel waa la doortay aa leedahay marka haalidka kasradiisu waa kasradii lasoo naqliyey oo laga soo naqliyay xaggee caynta ilan yaadu cayn bay ahayde hamsada kasradeeduna waa itbaacan ilaan haalidka iyo hamsada awalka ah xarakadooda waa inay isla socoto ikhtira laakiin ogow hamsadaas waa dhace bacdamaa hamsu wasli ay tahay haddii wax kale ay ka hormaraan sida miithaalkiisoo kale kakhtira hadda hamsadii waa dhacday kakhtira aladii fadulaa inqaadana waa la mid asalkeedii inqawada ay ahayd waa ficil maadi ah oo hamsu wasli ku bilowda awalka iyo haalidka laba waxaa ula jeedaa awalka iyo haalidka isla gud unquwida fastudqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa dama un uwida hamsada awalku waa noo godan tahay qaafka oo xarafkii saddexaada waa noo godan yahay waawda ka dambaydana way hoos dhigan tahay oo xarfu cillaha ah maxaa yeeley waa ficil maadi ah oo mabni lilmajhuula qabla aakhirka in la kasriyana waa soo marnay culaysaa marka ka yimid maxaa la sameeyaa damada tuur kasradana u naqli kasrada xaggeen ka naqlinaynaa waawda xaggeen geynaynaa qaafku xarafkii saddexaad soo ma aha markuu maksuur noqdo hamsadana waxay noqonaydana maksuur dayib qaafkan marka aan kasrinay maxaa ka dambeeya waaw waawdaas maxay xarakaysan tahay waa saakina xarakadeedii waa ka qaadnay oo kasrada ahayd qaafkaan saarnay saakinay noqotay walwaawu in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuhaa yaaan ka miisaani ishtaar waawdu haddii ay noqoto saakina bacda kasratin fa inahaa tuqlabu yaaan ku dhawaaq markaas in qiida waa la hogaansamay in qiida waa la hogaansamay ya-daanu maasala qaafka ka dambayda maya waa munqaliba can waawin ficilkan asalkiisiina wuxuu aha muctalulwaawi muctalulcayni bilwaaw ikhtaarana asalkiisii wuxuu ahaa ikhtayara waa muctalulcayni bilyaa farqi marka kalama laha waxaa kale oo aan soo sheegnay qolo carabta ka mida inay uga takhallusayday waxoo dhan inay waaw ka wada dhigto soo ma ahayn oo waxay dhahayeen buuca iyo quula kana sidoo kale ay dhahayaan meesha kuwaan iyo ay ka wada dhigayaan ikhtiira inqiid ayagu waxay leeyihiin ukhtuura unquuda ayaguna saasay uga takhallusaayaan soo lama fahmin wuxuu ku yidhaahda wajcal yeel lithaaliti naxwi ikhtaara wanqaada wuu doortay iyo wuu hoggaansamay iyo wixii la mid ah xarafkooda saddexaad u yeel oo sii maa xugunkii lifaa naxwi baaca baaca wixii la mid ah fa'deeda u sugnaaday wadalika kakhtiir aladii fadulaa kii fadliga lahaa waa la doortay oo kala waaye faslun fii ficli اlamri ficilka amar ayuu fasalu yahay halkaana wuxuu ka guda galay ficilkii amar min afcala اlamru afcil waczuhu lisiwaahu kalmudaarici diljasmi aladii اkhtusila أwaluhu wabhamzi اlwasli munkasira sil saakina kana bilmaxduufi mutasila والhمزة qbla لزuم dm dm ونحو zي bkasr mshم dm qad qubla الأmr ficilka amar min afcala afcala xaggeeda xaaluu ka ahaaday afcil waa afcil afcil marka waa abr alأmr waa mubtada afcilna waa abr alأmr ay ficl اlأmri ficilka amar min afcala afcala xaggeeda xaal uu ka ahaaday afcil waa afcil wuxuu ku leeyahay ficilka amar ee rubaaciga afcala ah wuxuu ku yimaadaa afcil hamsadiisuna waa hamsatu qacin sida maadigaba hamsadiisu hamsatu qacin ay u ahayd akrama ficilkiisa amar markaa rabta maxaa leedahay akrim akraja markaa rabta maxaa leedahay akrij adkhala ficilkiisa amar markaa rabta maxaa leedahay adkil axsana markaa ficilkiisa amar rabta maxaa leedahay axsin haddii waxa amarka la siina uu yahay mu'anasa mukhaataba ah ama laba ay yihiin ama jamac ay yihiin sidaasaa kusii wadee ninka haddii aada dhehaysay akrim gabadha maxaa leedahay akrimi aa leedahay akrimi mathwaahu labada maxaa leedahay akrima nimanka badanna maxaa leedahay akrimu dumarkana maxaa leedahay akrimna almru ay ficlu lmri min afcala xaaluu ka ahaaday afcil kaas halkaas uga baxay waczuhu amarkii u tiiri damiirka uczuhu ku jira wuxuu u laabanaa amarka ogow waczuhu amarkii u nisbeey lisiwaahu siwaa afcala kalmudaarici mudaarici oo kale u nisbeey yacni mudaaric oo kale ka dhig mudaaricii diljasmi jasmaha u saaxiibka ah mudaaricii majsuumka ahaa aladii mudaaricaasoo ikhtusilaa la gooyey awaluhu awalkiisa la gooyey waczuhu amarkii u tiiri u nisbeey lisiwaahu siwaa afcala afcala gayrkiis waxaa u tiiridaa yacni waxaa ka dhigtaa kalmudaarici mudaaricii oo kale mudaaricii diljasmi jasmaha u saaxiibka ahaa aladii mudaaricaasoo ikhtusilaa la gooyey awaluhu awalkiisa la gooyey afcala markuu ka soo baxay wuxuu ku leeyahay afcala wixii ka soo haray ficilkiisa amarse uma rabtid marka hore mudaariciisa la imaw mudaaricaas jaasim geli jaasim markaa gelido jaasimkii xarfulmudaaricihii isla tuur ficilkii amar waa haysataa wixii afcala ka soo haray markii aad rabto ficilkiisa amar mudaariciisa keen mudaaricaas jaasim geli kadibna jaasimkii iyo xarfulmudaaricihii isla tuur waa meesha uu leeyahay kalmudaarici diljasmi ay lmajzuum mudaaricii majzuumka ahaa oo kale ka dhig alladii mudaaricaasoo ikhtusila awaluhu awalkiisa la gooyey mudaarica awalkiisa soo xarfulmudaaracaha ma ahayn xarfulmudaaricihii jar uu ku leeyahay xarfulmudaaracahaas markii aad jarto waxaa kuu soo haray wuxuu noqonayaa mutaxarik ama wuxuu noqonayaa saakin haddii mutaxarik uu noqdo ficilka amar waa haysataa wax kale uma baanid waxaana loo yaqaanaa muxaraku thaani ama mutaxariku thaani muxaraku thaani maxaa laga wadaa xarfulmudaaracaha ayaa wuxuu yahay xarafka koobaad xarafka ku xiga oo xarfulmudaaracaha markii la jaray kelimadaana ay ka bilaabanayna waa thaanigii marka waxaa loo yaqaanaa muxaraku thaani haddii laakiin uu ka bilowdo xaraf saakin ah waxaa loo yaqaanaa maskuunu thaani markaas wuxuu u baahan yahay in la soo jiito hamsatu waslin maxaa yeelay kelimad xaraf saakin ah ka bilaabata laguma dhawaaqi karo laakiin muxaraku thaani haddii uu yahay hamsa wasli uma baahna asagoo hamsa wasli aan u baahnayn maxaa ka mid ah tusaale wacada mudaariciisu muxuu ku imaanaa yacidu wacada amarkiisa markaa rabto mudaariciisa keen yacidu jaazim geli lam yacid lamta iyo ya-dan oo mudaarica awalkiisa ah tuur maxaa ku soo haraa cid ficilkii amar waa haysataa cid gabadhana maxaa leedahay cidii labadana maxaa leedahay ciddaa kuwa badanna cidu dumarkiina cidna khaafa amarkiisa markaa rabto mudaarica keen muxuu noqonaa yakhaafu jaazim geli lam yakaf aliftii waa go-day iltiqaa saakiniin darteedii u go-day lam yakaf lamtan iyo ya-da oo mudaarica awalkiisa isla tuur maxaa kuu soo haray kaf aa leedahay ninkii gabadhiina maxaa leedahay khaafi alifta waa soo celine maxaa yeele iltiqaa saakiniin awal ugo iltiqaa saakiniin hadda meeshii ma yaallo khaafi rijaal alcabasi waa soo laabane iltiqaa saakiniin mar hadduusan jirin waa soo laabane hadduu jirana sideeday u maqnaane markuu jiro tusaalaha waxaa ka mid ah khaf dumarkiina waxaa leedahay khafna khif waxa la yidhaha ma jiraan khaadu waa maftuuxa ilaa markoodii horeba yaa khaafu soo ma ahayn soo maftuuxa ma ahayn xagee kasruu ka imaana kasro ma jiro waxaa leedahay qaala amarkiisa markaa rabto mudaarica keen yaquulu lam yaqul qul aa leedahay waawdii waa soo laabanaya markaan markii gabadha a la hadlay quulii aa leedahay laakiin halkan nin markuu yahay waawdu waa go iltiqaa saakinayn laakiin gabadha markay tahay quulii faquulii inii nadartu liraxmaani sawman quulaa faquulaa lahu qawlan layinan faquuluu waa badan tahay ayada qulna wa qulna qawlan macruufa waczuhu lisiwaahu kalmudaarici diljasmi aladi ikhtuzila awaluhu intaas waxaa kugu dhammaaday hadduu yahay muxaraku haani laakiin maskuunu haani hadduu yahay muxuu u baahan yahay hamsatu wasli u baahan yahay hamsu wasli inuu u baahan yahay iyo hamsadaas sidii loo xarakay lahaay ayuu meeshan ka sheegay wuxuu ku yidhi wasilniyow la xariiri xarfan xaraf xarafkaasoo saakinan reebnaa xarafkaasoo kaana ahaaday mutasilan mid la xiriirsaday bilmaxduufi kii la jaray waxaad la xiriiridaa bihamzi lwasli hamsi wasli la xiriiri munkasiran xaal uu yahay hamsi wasligaas mid la kasriye wasil la xiriiri xarfan saakinan xaraf reeban xarafkaasoo kaana ahaaday mutasilan mid la xiriirsaday bilmaxduufi kii la jaray waxaad la xiriiridaa bihamzi lwasli la xariiri munkasiran xaal uu yahay hamsi wasligaas midkii la kasriyey wuxuu ku leeyahay mudaarica awalkiisa marka la jaro midkaas la jaray waa maxduufkii moogtahay maxduufkaas midka ku xiga oo ah xarafka labaad hadduu saakin yahay hamsi wasli la xariiriyuu ku yidhi hamsi wasligaasee loo xarakaynaa munkasiran asagoo kasrisan laakiin calal idlaaqi miya maya mar la godaa jirta beydka dambe ayuuna ku sheegi doonaa wاlhamزa qabla luزumi dmi dm wanaxwuqzihi bikasri mushami dmi qad qubila meeshaasuu ku sheegay hamsulwasliyaa la imaanay haddii xarafka labaad uu yahay saakin hamsulwasligaasna waa maksuura goormay maksuuro tahay hamzadan sida loo xarakayna inaad fahamto haddii aad rabto xarafka haalidka ah fiiri ama qabla aakhirka thalith waa haddii uu yahay thulaathi hadduusan thulaathi ahayna qabla aakhirka qabla aakhirka xarakadeedu haddii ay tahay kasro hamsadan waa la kasrinaa haddii ay tahay fatxo waa la fatxinaa haddii damo ay tahayna hamsada waa waa la daminaa marka kasraheedu waa fii mawdicayn laba meelood xarakada qabla aakhirka haddii kasro ay tahay hamsada waa la kasrinaa a u keentay litawasuli binudqi bisaakin haddii xarakada qabla akhirku fatxa ay tahayna hamsada ayadana waa la kasrinaa tusaale waxaa leedahay jalasa yajlisu jalasa amarkiisa markaa aragto soo inaad mudaaric keenta ma aha yajlisu jaazim geli lam yajlis ya-dii iyo jaazimkii isla tuur maxaa kuu soo haray jiim saakin ah jiim saakina sooma haysatid jiimkaa saakinka ah maxduufkiisa oo mutasil kuma ahayn maxduufka maxaa loola jeedaa ya-dii xarfulmudaaracaha ahayd soo lama xariirin xarafkan jiimka ah ee saakinka ah oo maxduufkii ya-da ahaa la xiriiray hamsu wasli la xiriiriyuu ku yidhi ukeen hamsu wasli hamsadaaseen u xarakaynaa waan kasrinaa oo maxaan u kasrinaa laamka oo qabla aakhira muxuu xarakaysan yahay kasro hamsada marka waa kasrina maxaan leeyahay ijlis ee dhihi maayo ajlisna dhihi maayo ujlisna ma dhahayo ijlis ijlisii ijlisa ijlisu ijlisna darabana waa la mid ayaduna ayadoo xarakada qabla aakhirku weli ay kasro tahay hadda waxaan miisaalnay waa hulaasigii waxaa ka mid ah indalaqa amarkiisa markaan raba mudaarican keena maxaan leeyahay lam yanaliq yandaliqu dhe marka hore kadibna jaazim geli lam yanaliq lamtii yaadi isla tuur maxaa kuu soo haray xaraf saakin ah oo maxduufkii mutasil ku ahaa xarafkaas kee waaye nuunta hamsu wasli usoo jiido hamsu wasligaan saan u xarakaynaa xarakada qabla aakhirka yaa aakhir ah yaa aakhir ah qaafka yaa aakhir ah qaafka qabla aakhirna yaa ah laamtu maxay xarakaysan tahay hamsadana kasri hadan maxaa leedahay inaliq inaliqii inaliqaa inaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun indaliqna aa leedahay istakfarana waa la mid ayaduna haddii ay tahay fatxo tusaale calima aan waxaan rabaa amarkiisa mudaariciisa keen yaclamu jaazim geli lam yaclam ya-dii iyo waxaa isla tuurtaa lamtii maxaa kuu soo haray cayn saakina ah waa meesha uu ku leeyahay si la xariiri saakinan xaraf reeban yaa xaraf reeban ah caynta saakinkaasoo kaana ahay mutasilan mid ku xiga bilmaxduufi kii la jaray waa ku xigi jiray kan la jarayna waa kee xarfulmudaaracaha oo yaada ah soo mutasil kuma hayno soo kuma xigin waxaa la xariiridaa bihamzi lwasli la xariiri munkasirna marka waa kasrinee hamswasligaan la imaanaa hamswasligaas waxaan xarakaynaa kasro maxaa yeelay xarakada qabla aakhirka oo laamta ah soo fatxa ma aha waan kasrinaa maxaan leeyahay markaas iclam ee aclam dhihi maayo iclam iclamii iclamaa iclamuu iclamna wasil niyow la xariiri xarfan saakinan xarafkaasoo kaana ahaaday mutasilan mid la xariirsaday bilmaxduufi bihamzi lwasli la xariiri munkasiran xaaluy hamsu wasligaas midkii la kasriyey fii mawdicayni laba meelood lagu kasriyey waxaan ayn ma jiro fatxa ma jirto fatxada wuxuu ahaa qiyaasku haddii xarakada qabla aakhirka ah ay fatxa ay tahay hamsadan in la fatxiyo qiyaasku saasuu ahaa soo ma ahayn ilaan haddii yajlisu xarakada qabla aakhirku kasre ay tahay ee hamsadii la kasriyey yaktubu xarakada qabla aakhirku haddii dame ay tahay hamso wasligiina la goday ee uktub la yidhi xarakada qabla aakhirku haddii fatxa ay tahay hamsadii la fatxiyay ahayd qiyaasan oo la yidhahdo aclam soo saas maaha qiyaaskaasuu keenaayay oo maxay uga leexdeen fatxahaas waxay yidhaahdeen iltibaasaa ka imaana iltibaaska xaggee ka imaanaa ficilka mudaaric ee hamsatulmutakalim ku bilowda ee calimo ka yimaada maxaa leedahay calima mudaariceeda hamsatulmutakalim bal ku bilow aclamu anigu waan ogahay ku istaag markaas maxaa leedahay aclam tanna haddii aad tidhaahdo ficilkii amar aclam ma isku darsameen mase iskuma darsamin waa isku darsameen waxaan la kala garanayn inuu yahay mudaaric iyo inuu yahay amar la kala garan maayo saas daraaddeed fatxii uga leexdeen fatxii hadday ka leexdeen maxaa u soo haray imaa inay kasriyaan imaa inay godaan damaha iyo kasraha labadooda yaa fudud kasrahana saasay u doorteen marka markii damihii kasrihii ay u sinmeen waxay dhaheen labadooda ma sinneen midka khafiifka aan qaadanayn oo kasraha ah saasay kasraha u doorteen soo lama fahmin halkaa iska joogo bilaa towfiiq wasala lla waslam alaa nabina